aada umahadsan tahay colad dagaalku wuxuu bilowday xoogiisii maanta ayuu bilowday abaaro wixii ka dambeeyey salaadii subax saakay wuxuu ka bilowday duleedka deegaanka qoriley deegaanka qoriley waa deegaan ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah wuxuu udhexeeyey laba beelood oo in muddo ah soo dagaalamayay waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo toban sano inuu gaarayo labadan beelood inay ku dagaalamayeen halkaas waxayna kala degaan dhankan sool iyo sidoo kale gobolka mudug laakiin deegaanka dagaalku maanta ka bilowday wuxuu saaran yahay sidoo kale xuduudda etoobiya dagaalkan waxaa laga sheegay inuu aada u kululaa oo uu ka duwanaa tobankan sano oo labadan beelood oo walaalahoo deegaanka wada dego ay ku dagaalamayeen uu ka duwanaa laakiin maadaama soo bilowday salaada subax ilaa iyo tobankii wixii ka dambeeyay wuu socday waxaana aada u adag in la helo isgaarsiinta deegaanka ilaa iyo waqtigan aan kula hadlayo si loo ogaado khasaarihii dhabkaha ugu dambeeyey marka laga reebay khasaarihii hore dhaca ahaa wa waa gartay khasaaraha aada maqasheen tan iyo markii dagaalka uu bilowday imisuu maraya marka oo dhimashadu xaggey maraysaa calaado kasta oo wili isgaarsiinta ay adag tahay laakiin tirada aynu haynay waxay ahayd ilaa iyo shan iyo toban inay gaaraysay dhimashada labada dhinac maanta dagaalkaasi halkaasi ka dhacay dhaawacana uu tiro intaas ka badan yahay waxaana dadka deegaanka ay gelinkii hore sheegayeen in laga baqayay dagaalku inuu sii fido xataa hadda tan labadan beelood oo hadda u dhexeeya uu kasii baaho maadaama beelo kale ay deegaankii deganaayeen oo hadda lagu dagaalamayo sidoo kale xuduudda etoobiyana uu saaran yahay oo sidoo kale tana beelo kalena ay degan yihiin dadkii ku dhaawacmay dagaalka miyiga ka dhacay magaalooyinka ma soo gaareen oo dhaawacooda ma la soo gaarsiiyey ilaa iyo hadda ma hayno colaad wax dhaawaca oo soo gaaray inta ugu badan waxaa la geyn jiray meelo fara badan sida hawdkaoo kale in loo sii qaado ilaa iyo buuhoodle isbitaalka garow oo kale in la keeno oo gaalkacyo in la geeyo ilaa iyo haddatan wax dhaawaca oo soo gaaray agagaasi ma jiraan waxaa laga yaabaa inay maadaama meeshu ay tahay meel hawd oo aada u fog in ay wakti ku qaadanayso in magaalooyinka ay la gaaraan dhaawaca dhinacyadii dagaalka maanta u dhex maray cid ku baxday oo doonaysa inay kala dhex gasho maleeshiya beeleedkaa diriraya cola dhawaan waxaa jirtay maamulka puntland inuu u saaray guddi odayaal ah oo labada dhinac la kulmay islamarkaasina labada dhinac ku wargeliyay in afartan cisho oo xabal joojina labada dhinac ay sameeyaan kadibna isku yimaadaan oo laga wada hadlo sidii arrintaasi loo damin lahaa guddigaasi odayaal ay u dhamaayeen markii ay soo tageenna waxaa muuqatay inuu dagaalkii bilowday oo aan weli la dhaqan gelin xabad joojintii iyo in ay labada dhinac isu soo abaabulaan inay isu yimaadaan oo wadahadal ay usoo firistaan waxaana colaado moodaa in maadaama labadan beelood arrintoodu ay muddo badan soo jiitamaysay in dhinacyadii arrintaasi ay quseysay oo ku howlanaa ay ka gaabinayeen muddooyinkii ugu dambeysay oo ay dadka qaarkood aaminsan yihiin in odayaal in loo diro keliya aysan u baahnayn meesha u baahan tahay in awoodo kale la geliyo oo labada beelood iyo lakala dhex galo oo arrintoodana lasoo afjaro ugu dambeyntii waxaad sheegtay dagaaladan ay muddo dheer soo jireen oo toban sano ku dhawaad ay socdeen waxa ay salka ku hayaan ma la ogyahay oo dagaalada ka dambeeyey labada beelood waa laba beelood oo meel wada dega oo xoolahoodii ay in badan isku jireen muddo badanna ay meesha wada deganaayeen markii ugu horeysay dhanka dhulka iyo daaqsinta ayuu ku bilowday wixii ka dambeeyana dagaaladana socday oo labada dhinacba waxaa umu waxay u muuqanayeen miyiga xataa markaad tagtid oo aad hawdkaasi aada wareegaysid ama aad tagtid in aada arkaysid xoolo dhaqatadii labada dhinac ahaa oo aada u huraysan oo dhinacna dhinaca kale uu ka baqayo oo xoolihii muxuu ahay lakala celinayo oo dhulkii lakala celinayo sidoo kale in badan baa etoobiya laftirkeeda ay timid goobta oo ay kala dhex gashay beelahan inkastoo hadeertaan aysan muuqan sidoo kale doorka etoobiya ay kusoo kala dhex gelayso maadaama beelahan sidoo kaletana ama dhulka uu dagaalku uu gaarsiisan yahay ilaa etoobiya uu galayo